maalka waxaa ka mid a fariiqan fariiqa ka mid a jamaaco fariiqaasoo iyaguuna laabaya alsinatahum carabadooda laabaya bilkitaabi filkitaabi kitaabkii la soo dejiya dhexdiisa carabadooda ku laabaya maxaana ku kalifaaya oo sida ay ugu laalaabayaan litaxsabuu si aad u malaysaan hu midkaas muxarafka ah oo la taxriifiyey min alkitaabi kitaabkii ilaahay soo dejiyey oo ka mid yahay inaad u malaysaan ay carabadooda u laabayaan wamaa huwa midkaa muxarafka ee la taxriifiyana min alkitaabi kitaabka ilaahay soo dejiyey ka mid ma ahan wayaquuluuna kuwaasi waxay dhahaan huwa midkaas muxarafka ee la taxriifiyey min cindi illaahi ilaahay agtiisu ka ahaada yidhaah wamaa huwa midkaan la taxriifiyana min cindi illaahi ilaahay agtiisa kama ahaanin wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlulkitaabku cala allahi ilaahay dushiisa ay alkadiba been ku leeyihiin walxaal ayay beentaa ku leeyihiin oo ahlulkitaabkuna yaclamuuna ay ogsoon yihiin annahum kaadibuuna beenaalayaal inay yihiin waana is og yihiin ilaahay subxaanahu watacaala weli wuxuu inooga hadlay nimanka kufaarta ah khiyaanooyinka ay wadaan iyo sida ay mar walba isugu dayayaan diintan in ay la dagaalamaan oo ay bedelaan ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu uga hadlay kuwa kutubtii hore gacanta ku hayay waa towraadka injiil khiyaano inay ku sameeyaan kutubtii ilaahay soo dejiyey waa khiyaano diineed xagga diinta ayay khiyaanayaan wa ina minhum waxaa ka mid ah ahlulkitaabka la fariiqa jamaaca ka mid a fariiqaasoo yalwuuna laabaya alsinatahum carabadooda laabaya bilkitaabi filkitaabi kitaabka dhexdiisana ku laabaya carabada macnaha waxaa weeye meeshii la rabay ereyga saxiixa ah oo saxda ah ee ilaahay uu soo dejiyey kaas carabkii way ka leexinayaan way ka laabayaan xaggeena carabkooda u laabayaan mid ayagu jeebkooda ka socda oo ay dejiyeen dhinacaasay carabka u qalluucinayaan wadadii saxiixa ahayna way ka leexinayaan carabadooda markaasay waxay u laabayaan waxyaalaha muxarafka ah ee been abuuradka ah oo iyagu ay dejiyeen kaasay carabadooda ku leexleexinayaan waxayna sidaa ku kalifahay litaxsabuu inaad malaysaan hu lamiirkaas waxaa loo celin muxaraf oo laga fahmaayo ficilka yalwuuna alsinatan marba haddii carabkii la laabaayo oo meeshii saxda ahayd laga laabaayo meel bedelan loo laabaayo waxaa halkaas laga fahmay muxaraf litaxsabuuhu midkaa muxarafkaa si aad u malaysaan min alkitaab kitaabka la soo dejiyey uu kamid yahay si aad u malaysaan dadkii khaldaya waa talbiis iyo takhliidu ummadii khaldayaan waa khiyaano diineed ilaahay waxaa weye subxaanahu watacaala jariimo weyn ayay ka galeen wamaa huwa midkaa la taxriifiyey muxarafkaana min alkitaabi kitaabka ka mid maaha wayaquuluna waxayna leeyihiin huwa midkaa la taxriifiyey oo iyagu ay bedeleen min cindi illah ilaahay agtiisu ka ahaa waa dembiga ugu khatarsan wey jariimada u weyn waa khiyaano diineed khiyaano diineed wax ka xun ma jira macnaha kitaab iyagu ay farahooda ku bedbedeleen oo iyagu ay farsameeyeen ayay waxay leeyihiin lafdigii ay taxriifiyeen oo ay bedeleen ay waxay leeyihiin lafdigan ilaaha ku dhawaaqay lafdigan rabbiyaa sida ugu dhawaaqayay leeyihin waana wax jeerkooda iyagu ay ka bedeleen waa jariimo khatara oo halisa maxaa yeelay kutubta ilaahay uu soo dejiyey qofka caalimka ah hadduu isagu bedelo oo uu taxriifiyo waxa weye waa khasaaro adduunyo iyo mid aakhira wey khasaaro adduunyo iyo mid aakhira wey welidaa waxa weye dadka iyagu kutubta gacanta ku haya marba hadday iyagu qalloocnaadaan hadday qalloocnaadaan waxa weye mujtamacaasi bulshadaas waa u dhamaata waa u dhamaata dadkii gacanta ku hayay kitaabka hadday iyagu qallooc samaynayaan bulshadaas bulshaday u dhamaatay maxaa yeele kuwa kutubta iyagu ku haya gacmahooda kutubta ku haya ayagaa u kala tarjumaya ilaahay iyo khalqigiisa subxaana watacaala oo waxay leeyihiin ilaahay saasuu idin yiri ilaahay saasuu idinka rabaa ilaahay waxaas wuxuu yidhi waa xalaal kitaabku ilaahay waxaa ku qoran waxaas inay xaaraan yihiin marka wuxuu la mid yahay qof u kala tarjumaya ilaahay iyo khalqigii tarjumaadii hadduu hadleeyo oo wax khaldan ilaahay subxaana watacaala xaggiisa uu ka sheego waxa weeye khasaare adduunya iyo mid aakhira wey bulshada dhan ayaa isku baaba'aysa markaas wax hagaagaya ma jira kitaabkuu ka been sheegi wamaa huwa midkaa muxarafka ah ee la taxriifiyana min cindi illah ilaahay agtiisa kamid maahan ilaahay agtiisa kama ahaanin ilaahay agtiisa kama ahaanin waa jariimo dembi weyn oo ilaahay ka galeen ويقولون وحي دهان على الله إلهي دوشيسا أي الكلمة بيان كدهان إله سوى تجيري واحد وحي جدكو الكسم يستر علمة يقول دين أسارة والحالة يسرى بيانت إلهي وشيك أيام هم يقولون يعلمون يكسويهين أنهم كاذبون أنهم كاذبون إنه بيان على ياليهين ويكسويهين تاسا كدرا تاسا كدرا بيان على ياليهين أي وحدة بدنا أيام ويسوقيهين ما كان وما هان البشر روح بشر بن آدم وما هان أن يؤتيه بشر كاس الله لا هي الكتاب كتاب الوصية والحكم حكم الوصية والنبوة النبي من الوصية ثم مركو انت وصية كبعد سدح لاس مركو وصية كبعد يقول إله بشر كاس للناس تدركوا كي إله كونوا هذا عبادا أدوما هذا ليه أنيق أدوما ليه هذا من دون الله إلهي سكريس أنيق أدوما هذا إنه دهو مكو هبونا وحده لا ما هو ولكن يقول وحو إلها النبي قاس أو كتابك يا حكمك يا النبي ماذا الإسلامي يقول وحو إله أو تدركوا كي إلهي كونوا هذا ربانيين هو رب اللون نسبيي وبنع ربي أبوأي أهانا بما كنتم بسبب كونكم أهانشدين السبب كيدا ربانيين كو أهانا تعلمون الناس ضدك إنا بريسان على هاتين الكتاب كتابك أدرك بريسان وبما كنتم وبسبب كونكم أهانشدين السبب كيدا ربانيين كو نغلا تدرسون الكتاب كتابك كوية دراسين أيه وعدسان آياته آيادا معناها وحول وحل إلىها لما اصطلقوا علماء ويكون شيئا inay ka soo degtay waxaa la sheegaa inay ku soo degtay macnaha qolada nasaarada ayagu waxay yidhaahaan nabiyullaahi ciise waa ilaah ayay yidhaahaan markii la weydiiyo oo la yidhaah war nabiyullaahi ciise ilaah ma aha waa addoon makhluuqa ee ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala ee ka daaya waxaad leedihiin waxay leeyihiin isagaan amray nabi ciise xilligii uu noolaa jiray isagaa dadka dhihi jiray hallay caabudo addoommadeedii maaragtaa noqda ilaahay sukadiisa adaabadeedii noqda isagaa dhihi jiray oo ambiyadii ka been abuuranaya markaasaa aayaddani soo degtay taas waa sabab sababka labaad ee aayadda lagu sheego waxaa weeye dad macnaha asnaam iyo dhagax iyo caabudi jiray oo mushrikiin ahaan jiray ayaa markay soo islaameen inta islaamka aysan ku xilidaysanin oo islaamka si wanaagsan aysan u fahmin ayay nabiga intay u yimaadeen ku yidhaaheen sala allahu wasalam calayh rasuulka ilaahayow asnaanba waan u sujuudi jirnay oon qiimo lahayn adigana waan kuu sujuudi ayay yidhaaheen waa dadaan weli islaamka si fiican u fahmin oo marluu soo islaamay markaasaa aayaddan lagula hadlay oo aayaddan kusoo degtay oo layidhi waxaas wax haboon maaha labadaa qoloba waxaa la sheegay aayaddu inay ka hadlayso maa kaana libasharin bashar uma ahaanin mana u haboona qof bini aadama an yu'tiyahu basharkaas allahu ilaahay inuu siiyo alkitaaba kitaab iyo walxukma xugum iyo wanubuwata nabinimo uu siiyo qof bini aadama ee ilaahay saddexdaas isugu daray waxa weye kitaab waa la siiyey xugumaa la siiyo dadkii ayuu kala xugminaa dhexdoodii waxaas waa xaaraan waxaas waa xalaal ayuu leeyahy waxa kaloo la siiyey nabinimona waa lagu daray saddexdaas ruux basharee la siiyey uma ahaanin mana u habboona uma markaa kabacdi yaquula uu yidhaaho linaasi dadka uu ku yidhaaho kunuu ahaada cibaadan addoommo lii aniga addoomma ii ahaada min duuni illahi ilaahay sukadiisa aniga addoomma ii ahaada inuu yidhaha ma u habboona mana dhici karto macnaha saddexdaas arrimood qof laysugu daray ee haddana dadkii dhahaysa addoomma ii noqda oo aniga i caabuda wax dhici kara maayo isku darinanabali wax isqaadan kara maaha maxaa la siiyey saddexdii shay oo ilaahay lagu fahmi lahaay saddexdii ugu waaweyneedaa la siiyey waxaa la siiyey kitaab oo lagu soo dejiyey waxaa la siiyey xugum oo dadkii uu kala dhex xukumaayo oo fahm diinta uu fahmay waxaa la siiyey haddana nabinimo saddexdaa shayoo waaweyn qof heesta see ku dhihi karaa aniga addooma ii noqday ruuxda qaadan wax socon kara sheega wax socon kara sheega nin jaahila way dhici kartaa inuu ilaahnimo iska sheego inuu yidhi aniga caabuday sida fircoon ilaahnimo u sheegan jiray oo kale laakiin qof macnaha kitaab la siiyey xugum la siiyey nabinimo la siiyey saddexdii shay ee ugu waaweyneed ee qof bini aadam la siiyo la siiyey ma dhici karto inuu yidhahdo aniga addoomay ahaa ee wax tood soocan kara wax soocan kara sheegow walaakin yaquulu wuxuu yidhaahaa saddexdaas shay qofkii la siiyey wuxuu leeyahay meeshuu dhihi lahaa aniga addoomay ahaada كونوا أهادوا لي ربك ساسوا كوا عدنا ربانيين كوا رب اللون نسبي ورب أبو أي أهاد ساسوا هذا الكيس سدح يا شيء رب إلهي سوى الدرو ضدك وتكل يهي ربانيين أهاد كوا رب أبو أي أهاد أو معناها عبادة إلهي سبحانه وتعالى أبو أي أو إلهي ستة اسمه لي نغض لي رباني هو نسبة إلى ربي ربي أيا نسبي ورباني لو نسبي marka waa nisbo oo shaada oo waxaa lagu ziyaadiyey alif iyo nuun maxaa rabbi alifna kuma jirto nuunna kuma jirto waa nisbo shaada kunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa rabbi loo aaneeyey oo dhinaca rabbi u go-ay ahaada saasuu ku hadlaa qof saddexdaa shay la isugu daro oo maxaad rabbaaniyiin ku ahaanaysaan kuwa rabbi u go-ay waxaad ku ahaanaysaan laba shay laba shayaa qofka macnaha uu ku noqon karaa qof rabbi u go-ay بما كنتم بسبب كونكم أهاشدين السبب كذا الربانيين كن غنيسا تعلمون الناس على الكتاب شرك كتابك وبر أيه إن هذا هاتين السبب كذا أي الربانيين كن غنيسا رباني وحلقوا النغلاء قف الدين تفاصنا أيه أو كتابك إلهي ذات أفانسين أيه رباني وحلقوا النغلاء سبب كالوالي رباني وحلقوا النغلاء وحول وبما كنتم بسبب كونكم أهانشدين كتابكيدا ربان كل نقنيسينو تدرسون الكتاب كتابك كوة دراسينايا oo arinku akhrisanaya atiin asagina waa akhrisanaa dadkina diinta waa u gudbina oo wixii xaq waa sheeg labadaas sababaa rabbaani lagu noqdaa rabbaani wax sahlan maaha qof rabbi u go-ay wax sahlan maaha oo isdhiibay marka waa qiimo weyn wey qiimo weyn wey rabbaani qofka laleeyahay rabbiyuu u go-ay laleeyahay isu dhiibay waa qof labadan shay ayaa laga helay saasuu qof rabbi u go-ay noqon karaa kitaabka isagu waa akrisanaa waa akrisanaa waa fahmaa waa ku camalfalaa waa ku dhaqmaa markuu tiisii ka soo baxay ummaddii haddana kitaabka waa bara rabbaaniyaa layidha kaas rabbii u go-ay rabbaani walaa ya'murakum wa an ya'murakum inuu idin amro kuma ahaan malab u habboona oo walaa ya'murakum iyo walaa ya'murukum labada tiraba way jiraan walaa ya'murakum haddaad ilaahid waxaad ku cabsi markaas uma yaquula inuu yidhaha linaas uu yidhaha oo waya'murakum uu idin amro markaas laadana ziyaada uma yaquula lagu cabsi maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linaas inuu yidhaha uma habboona oo waya'murakum haddana uu idin amro uma habboona laadana ziyaada waya'murakum walaa ya'murakum wa an ya'murakum inuu idin amro uma habboona أن تتخذوا الملائكة ملائكة إيه والنبيين النبياشة أربعة ربية إلى كسر الستات وحنا كرمنا هو سوى سدح شيء لا يسوي دري أو كتاب إيه حكم إيه النبي نمل فيه إنه هذا إذا أمره أوي إلهه ملائكة إيه أنبياء إله رب العابد كرك إنه إلهه وحش عن كرمه وحش عن كرم معها ولا يأمركم هذه الجدود قرارات نوجد تفضلوا الله ولا يأمركم haddii la godo markaasi laadan zaa'ida maaha waa naafiya naafiye wey oo jumladan markaas waxaan ka dhigaynaa jumla mustaanafa oo bilaaba naafiya laada ka dhigayna walaa ya'murukum nabigaas basharkaas oo saddexdaa shay la isugu daray ma idin amhaayo an tattakhiduu inaad samaysataan almalaa'ikata waalnabiyiina malaa'igta iyo nabiyaasha arbaadan rabbiya inaad ka samaysataan ma idin amhaayo mana dhici karto saas ilaa macnuu marka laadan naafiye ka dhigay ولا يأمركم يأمرنا وانجبني وقعت منه يقول قعت منه لبض كلاب ويجتا قرآن فالواقية ولا يأمركم ما إذا أمرها يهبشا كاسي أن تتخذوا الملائكة والنبيين ملائكة يا نبي ياشا أربعة خبيئة قسم ستان ما إذا أمرها وحدع كلامها قف جاهلة هو كتاب نصير هو حكم عن نصير هو النبي نماء عن نصير سيدة فرعون يا نمرودي وكسر تقبل كتشيريكا laakiin saddexda shay waaweyn qof la isugu daray ma dhahay aniga hala caabudo ayaamurukum ma wuxuu idin amri basharkaasi bilkufri kufri miyuu idin amri bacda id bacda id waqtika bacdi miyuu kufri idin amri antum adinku muslimuun aatiin war adinkoo muslimiinahoo isdhiibay oo hogaansamay oo ilaahay u hogaansamay miyuu idin leeyahay aniga rabbi iga dhigta see ku dhici kartaaba saddexdii waaweynayd ee ilaahay lagu fahmi lahaana wuu haystaa saddexdii waaweyneed ilaahay lagu fahmi lahayna wuu haystaa maca daalika muslimiinna waa tiim muslimiin bacda idanku muslimiinadana waxay xoojineen sababkii ahayd daabunusuulku inuu yahay nimankooda inay ahaayeen niman muslimiin markuu soo islaamay oo weli islaamkii si fiican aan u fahmin ay yidhaaheen نبي الله محمد وأن كل سجودنا نبي أن كل إن شاء الله وسلم عليه ومرك هذا الموقف كفر ميود الأمر بعد إذا أنتم مسلمون هذيكم مسلمين كبعد سودع كتاوي وإذ وقت حصوصة أخذ الله إلهي وقبتي ميثاق النبيين نبياشا بلن كودي إلهي وقبتي لما آتيتكم هذه أن السيئة ماذا مشربة بإن الشرطية ساسي علماء الإعراب ماذا لما لما لما ومشربة بإن الشرطية لما لنا على العبسية إن شرطية معنيه إن شرطية معنيه دي أو كلا أي ورطة ساسد معنيه وإذ وقت حصوصة أخذ الله إلهي وقفتي ميثاق النبيين نبياشا بلن كودي وقبتي لما آتيتكم هدان إذن سيئيو بمعنى إن شرطية معنيه لما آتيتكم هدان إذن سيئيو من كتاب كتاب عن إذن سيئيو وحكمة حكمة عن إذن سيئيو ثم مركا كبعد جاءكم رسول رسول به ماله رسول كاسو مصدق لما ما الذي كيف ويسن معكم أنك معين أهالي لتؤمنن رميسان أو رميسان به رسول كاتبين بلن كاسو لا يخشش بغض ولا تنصرن أهل اللسان أو أهل اللسان هو رسول كاتبين كل قاس بلن كاس إلهي مقفطة حسوسة تعالى وحيوي المكة تعالى وحيوي المكة إلهي سبحانه وتعالى أقررتم مقرتان مقرسنتين إنك رميسان طريق قارقارسان رسولك أدولي بعد مقرتان وأخذتم مقعتان على ذلكم مكاس أو إقرارك إسري بلنكي كقعدة إنا معناها قرسنتين أو أقر قاريسان ما يقبل قاريسان قالوا حيرا النبياشي أقررنا واقفني ربيو بلنا كقعدني قالوا حير مكاس إلهي سبحانه وتعالى فاشهدوا كما قاتكع وأنا نورا معكم معي حالا هذه من الشاهدين كون مرقافية أنا كملة أنا مرقافية كملة هاي أليكنا كمرقافية كعبد الله كاس أنا بقى قاضي آيات معناها وحول وحي كهذه أنبياء هراء نبي كسته وحب الله القرآن كري هذه وشو قاله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه oo nololba uu ku soo gaaro inuu rumaynaayo nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayh oo uu u nusraynaayo oo uu u heelinaayo oo garabkiisa uu istaagaayo nabi kasta ballankaasaa lagu qaban jiro taas marka waxay kutusin qiimaha iyo fadiilada ilaahay subxaanahu watacaala uu gaarsiiyey nabigana calayhi salaatu wasalaam nabi kasta ballankaasaa lagu qabanayo وإذ وقت حسوسة أخذ الله إلهي وقفتي ميثاق النبيين نبياشا بلن كودي لما أتيتكم هدان الإسلام من كتاب كتابي وحكمة حكمة ثم مكان كبعلي جاءكم رسول ورسول يدين ماله رسول كاسوا نبيا عليه الصلاة والسلام رسول يدين ماله رسول كاسوا مصدق لما ما الذي فيه ميسن معكم معينا أو معناه رسول كاسيمت كنت ألينكو آل هيستان مبدأ أيوه وهميسين وهميسين كنت آل هيستان لتؤمنن رميسان أو رميسان به رسولك ولا تنصرن أهل اللسان أو أهل اللسان هو رسولك حلق بلنك إلهي وقفتي حلق حسوسك معناه على موجهة قفتي معناها النبي الله محمد خلافة صلى الله عليه وسلم عليه معناها وحوي أيو سمي ولباشا وحوي فالله وين وكبحي محايا لي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه إلا قمايو أو معناها إساقي ذاتي كي لغاعه waxaa ballankaas lagu qabtay ambiyadii waaweyneyd ambiyadii waaweyneyd ayaa ballankaas lagu qabtay adiga haddaad khalaaftisee noqon marka adiga haddaad khilaafto nabi aan ahayn oo bini aadam iska caadiya ah haddaad khilaafto maxaad u malaynay ambiyadii waaweyneyd ayaa ballankaas ilaahay ku qabtay haddaad gaartaan rumeeya oo u heeliya oo u gargaara ayaa ilaahay ku qabtay subxaanahu watacaala آيات المركة وحي تسنى خلافة النبي محمد الخلافة صلى الله عليه وسلم عليه خطر وين إيتاي هلس إيتاي هلس إيتاي أو بالله أنبياء إلهي لغو قبطي أيو قف كان معناها قف بدريق وكانوا كبغي قال وحوي المركة إلهي برسد وأتكينا أقررتم مقشتين وأخذتم مقبتين على ذلك كينا تسري بالله كي مقبتين والمقشتين بالله متهي قالوا حيلا أنبياء أقررنا وأنكرني inaanu rumaynayno oonu raacayno oon u gargaarayno oon u hiilinayno waan darnay qaala wuxuu yidhi marka ilaahay subxaanahu watacaala fashhaduu ka markhaati kaca wa ana aniguna macakum micigiina xaal aan ahay min ashaahidiina kuwa markhaatigaanana ka mid ahay annagu markhaatiyaan ka ahay ballankaas inaad iga qaadeen adinkuna hadda markhaati ka noqon bal sida loo adkaynayo fiiri macnaha ambiyadaas haddayba nolol dheeraan nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh in ay raacaan oy rumeeyaan oy u nusreeyaan ayaa lagu qabtay dadka kalena marka kulligood haddiiba ambiyada ilaahay ballankaas lagu qabtay inta kale iyaguna waxay ku khasban yihiin nabiyullaahi moxamed raacidiisa sala allahu wasalam calayh macnaha qofkii khilaafta waa qof macnaha wax weyn sameeyey qofkaas arrin xun qof sameeyey faman tawallaa qofkii sii sii jeesta bacda daalika cahdigaas ballankaas kabacdi qofkii sii jeesta fa ulaaika kuwaas sii jeestay hum ayaga unbaa alfaasiquuna faasiqiin oo daacada ilaahi ka baxay faman tawallaa bacda dalik cahdigaas kabacdi qofkii sii jeesta fa ulaaika kuwaas sii jeestay mantan ayaa xagga lafdiga mufradka ah xagga macnahana waxay ka tahay jamaaco fa ulaaika kuwaas sii jeestay hum ayaga unbaa alfaasiquuna qofkii sii jeesta oo ballankaas ka sii jeesta lagu qabtay ambiyada ambiyadiyaa lagula ballamay inay rumeeyaan nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh oy u nusreeyaan qofkii ballankaa ka baxa waa faasiq faasiq wey ambiyadaa marka haddii lagu qabtay ballankaas macnaha adigana xaggee joogtaa wey adigana waxaa kula gudboon wey qof walba muumina la gudboon inuu nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh uusan khilaafin oo uu raadkiisii raaco afagayra diinillaahi diinka ilaahay kayrkiis miyay yabquuna dadku doonayaan oo inay diinka dhigtaan ay doonayaan oo markaas hamsadiyaa lasoo hormariyey hamsadan asal ahaan waxay ku dheganayd yabquuna ayabquuna ma waxay doonayaan hayra diin illah afa yabquuna saasay ahayd afa yabquuna ma waxay doonayaan hayra diin illah diinta ilaahay hayrkeed miyay doonayaan waxaan diin ilaahay uun aan ahayn oo rabbi uusan raalli ka ahayn miyay doonayaan walxaal lahu lilaahi ilaahay aslama man duul ugu hogaansamay duulkaasoo fi samaawaati samaawaadka ku sugan walarda ardada ku sugan dawacan daayacan xaalu adeecay uu ilaahay u hogaansamay wakarhan kaarihan xaal uu yahay mid kahanaya ilaahay u hogaansamay oo war ilayhi ilallah ilaahay xaggiisana yurjacuuna dadka loo celinaayo war allaha sidaas miyaad ka hormaanaysaa afa hayra diinillaahi diinka ilaahay kayrkiis miyay yabquuna dadku doondoonayaan macnaha waxa weeye war dadku diintii ilaahay waxaan ahayn miyay rabaan inay ku badbaadaan waxaan diinta ilaahay ahayn miyay doonayaan inay diin ka dhigtaan oo ay ku badbaadaan walxaal lahu ilaahay aslama ugu hogaansamay man duul duulkaasoo fi samaawaati samaawaadka ku sugan wal arda ardada ku sugan macnaha ardada iyo samaawaadka waxa ku sugan oo dhan ilaahay u hogaansameen oy isu dhiibeen dawacan daayacan xaaliya mankaasi mid adeecay oo asaga aan lasoo khasbin lama soo khasbin asagaa iskiis ilaahay ugu hogaansamay iskiisa u islaamay wa karhan kaarihan xaalu kahanayo midna bilqasar uu ilaahay ugu soo hogaansamay bilqasar ayuu ugu soo hogaansamay marka waxa weeye khalqigii labadaas isugu jiraan khalqiga oo dhan labadaas isugu jiraan waxa samaawaadka ee ardada macnaha khalqiga ku nool oo dhan labadaas isugu jiraan mid ilaahay u hogaansamay oo asagu adeecsanba ilaahay oon la khasbin iyo mid bilqasab ilaahay ugu hogaansamayo bilqasab marka midka ilaahay ugu hogaansamayo culimmadu waxay ku fasiraan macnaha qof walba markii sakaraadka xilliga sakaraadka la gaaro gaalka adduunka ugu weyn hadduu yahay wuxuu yidhaahaa haddaan islaam qof kastoo sakaraadahay markaasuu majeersada inuu ilaahay adeeco ayuu majeersada laakiin markaas waa bilqasab macnaa xaqaa'iqiyu ah waa ku khasbay xaqaa'iqiyu arkay wuxuu arkay ilaa qofka marka nafta laga qaadaayo hadduu ahlu naar yahay waxaa loo soo ballaqi naarta meeshuu ka degi lahaa ayaa wejigiisa hortiisa la dhigi halkana la fiiri waa nix marka qofku waa welweli waa walbahaari wuxuu leeyahy haddaan islaami marka haddeer ayaan islaami ayuu leeyahy xataa idaa adrakahu lgaraqu qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin fircoon ayid markuu sakaraadayo fircoon ayaa hadalkaas yidhi xataa idaa adrakahu lgaraqu maashoodkii markuu haleelay oo biyihii badii uu ku haftay oo uu sakaraaday qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila waxaan rumeeyey ilaah kale inuusan jirin allihii reer banuu israa'iil rumeeyeen maahane alla kale inuusan jirin saasaan rumeeyey ee haddana layga aqbal yidhi imaankaas muslimiintaana ka mid ah oo haddaan islaam waa wakarhankan ilaahay sheegayo waa ku khasbaya marka wakarantan ilaahay sheegaayo qofkaan adduunka aan ilaahay isu dhiibin isagoo adeecsan way ku khasbantaa nafta markuu ka baxaayo xaqaa'iqii uu arko inuu yidhaha hadda islaamnimo laga yeeli iyadoon laga aqbalin iyadoon laga aqbalin falamaa ra'uu ba'sanaa qaaluu aamanaa billaahi waxdah baaskeenii markay arkeen ayay waxay yidhaaheen ilaahaan rumaynay waxdah keligiis waa markay ba'sigii arkeen malaknuudkii iyo dhibaatadii ay arkeen ayay leeyihin haddaan rumaynay fircawnkii ugu shaydaansanaa gaalada xilligii uu macnaha sakaraadayey wuxuu yidhi muslimiintan ka mid a laakiin lagama yeelin lagama yeelin faa'iide mala hadalkaas hadal macnaha faa'iidale haddaan islaami lagama yeeli maayo fursaddii way ku dhaaftay marka macnaha waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxaa isu dhiiba khalqiga oo dhan kuwana waxay isu dhiibaan iyagoo la khasbin oo intay fursad leeyihiin ay isu dhiibaan kuwana waxa weeye markay fursaddu ka dhammaato oo macnaha waktigu uu gabagaba maraayo ayay yidhaha haddaan isu dhiibayna haddaan isu dhiibayna war allihii sidaas ahaa awooddaas laa loo wada hoggaansamayo ama bilqasar ha loogu hoggaansamo ama adeecid ha loogu hoggaansame allahaas diinkiisii maahana diin kalay doonaayaan weyda inay diinka dhigtaan oy raacaan adduunka sidaas wey waylayhi ilaahay xaggiisa ana yurjacuuna dadka dib loogu celino aakhiro markii la gaaraan xagga ilaahay unbaa loo laadan markaasuu qofkii wanaag sameeyana ilahay wanaaggiisa ka abaalmarin qofkii xumaato sameeyana xumaatadiisu ilahay ku qaabay qul ku dhay nabiyullahi maxamedo sala allahu wasalam calayhi aamanaa billaahi bih annagu ilaahan rumaynay wamaa shayna waan rumaynay shaygaasoo unzila calayna korkeena lagu soo dejiyey wamaa shayna waan rumaynay shaygaasoo unzila calaa ibraahiima nabiyullahi ibraahim lagu soo dejiyey wa ismaaciila lagu soo dejiyey wa isxaaqa wayacquuba isxaaq iyo yacquub lagu soo dejiyey walasbaaqi laamihii oo furuucda ahaa lagu soo dejiyey wamaa shayna waan rumaynay shaygaasoo uutiya muusa wa ciisa nabiyullaahi muuse iyo ciise la siiyey wannabiyuuna nabiyaasha wixii la siiyey oo dhan waan rumaynay min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey laa nufariqu annagu ma kala saarayno bayna axadin axad dhexdiisa kala saari mayno axadkaasoo minhum ambiyada ilaahay ka mid a wanaxnu annaguna muslimiuna nahay kuwa isdhiibay lahu lilahi ilahi isu dhiibay hadalkaas kula hadla way kufaar kula hadla hadalkaas qul kudha nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalam calayhi aamanaa billaah annagu ilaahaan rumaynay haddaad adinku sheegaysaan nasaarow macnaha ciisa nabiyullaahi maarag ciisa ilaahay ah ama wiil ilaahay ah markaad leedihiin yahuuduna ay aaminsan yihiin cusayda wuxuu ahaa wiil ilaahay oo in la caabudo xaq ku leeyahay dhahaya waxaasoo dhan adinku inta ka leexataan waxaad tidhaahaan aamanaa billaah annagu ilaahan rumaynay dhah wamaa shayna waan rumaynay shaygaasoo unzila calaynaa dusheena lagu soo dejiyey oo qur'aankan ah qur'aankan annagana lagu soo dejiyey waan rumaynay wamaa shayna waan rumaynay shaygaasoo unzila calaa ibraahiima wa ismaaciila nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil lagu soo dejiyey wa isxaaqa wa yacquuba isxaaq iyo yacquub lagu soo dejiyey waan rumaynay macnaha nabiyullaahi ibraahim waxa weeye aabbihii ambiyada ambiyada intooda badan isaga dhalay nabiyullaahi ibraahim ay ka farcoomeen kulliis ay ka farcoomeen oo waxa weeye nabiyullaahi nabiyullaahi ismaaciil isagaa dhalay nabiyullaahi isxaaq isagaa dhalay yacquubna wuxuu u yahay awoowu u yahay walasbaati iyo laamihii ka farcoomay laamihii ka farcoomay waa wixii furuuca oo yacquub uu dhalay yacquuba wuxuu dhalay intaas oo caruurhu daadiyey oo laamo oo kaa qur-aanka ku shabahay laamo laamo macnaha geedku markuu hal xaba yahay geedku markuu hal xaba yahay waxaa dhici karta boqolaal laamood inay ka farcoomaan marka awlaadiisa aad u badnayd markaasaa laamihii leeyy laamihii waxaas lagu soo dejiyey kulli annagu waan rumaysanay wamaa shayna waan rumaynay shaygaasoo uutiya muusa wa ciisa nabiyullaahi muuse iyo ciise la siiyey wanabiyuuna nabiyaashii la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey nabiyullaahi muuse iyo nabiyullaahi ciise iyo ambiyadii waxa xagga rabbigood laga siiyey waan rumaynay laa nufariqu annagu ma kala saarayno bayna axadin axad dhexdiis axadkaasoo minhum ambiyada ilaahay ka mid ah wanaxnu annaguna muslimiuna nahay kuwo isdhiibe oo lahu ilaahay isu dhiibay annagu kuwo toos ku dhiibaan nahay macnaha hadalkaas waxaa lagu radinaa yahuuda iyo nasaarada yahuudda iyo nasaaradu aayaddan waxaa ku qoran iyagu sidan kuma aaminsan caqiidadan ma qabaan way kala saarsaaraan ambiyada ilaahay ambiyada ilaahay way kala saaraan tusaale ahaan nimankan yahuudda waxay leeyihiin nebiyullaahi muuse iyo wixii ka horreeyey waan rumaysannahay nebi muuse iyo wixii ka horreeyey waan rumaysannahay nasaaraduna waxay yidhaahaan iyagu nebiyullaahi ciise iyo wixii ka horreeyey waan rumaysannahay marka nasaara maxay diideen macnaha nabigeena maxamed sala allahu wasalam calayh ayay diideen ambiyo ilaahay kala saarsaareen yahuudna waxay diidan tahay nabiyullaahi ciise way diidan yihiin oo in badan baa nabi aanu soo qaadano waxyaalo xumayba ka aaminsan yihiin oo xalaal kuma dhalan yidhaah way beeniyeen nabiyullaahi ciise yahuuduna nabi ciise ma ogola nabigeenana ma ogola sala allahu wasalam calayh marka qolooyinkaas way kala saarsaareen ambiyadii ilaahay xaggiisa ka wada socotay ayay kala saarsaareen inagu laa nufariqu bayna axadin minhum axad ambiyada ilaahay ka mida ma kala saarsaarayno ayra islaami islaamka ayrkiis qofkii dalba diinan min diinin xagga diin ahaan ka dalba falan yuqbala ma la aqbalaayo minhu mankaas xaggiisa laga aqbali maayo diinkaas uu dalbay wa huwa mankaasina min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay fi laakhirati aakhira dhexdeeda kuwii khasaarou ka mid yahay ومن يتبع قفكي ضلبة غير الإسلام إسلام كغير دينا من دين الدين هل ضلبة معناها دين كان إسلام كأيا إلهي وخالقه دين كان إسلام كدين أنا هاي قفكي ذارية هو دين كان إفتح فلن يقبل ما لا أقبل عليه دين كاس باطل كا منه من كان حقي ترى ما لا أقبل عليه وحيالك اللي يمشي دين إسلام أهي وحولي أتنى قصة عنه مدان هل يقصد إجريو middaana ha laygu tixgeliyo middaanaan muslim ku noqon ma laga yeelay muslim waxaa lagu noqdaa diinta islaamka bis nabigeennaa yidhi sala allahu wasalam calayhi man badala diinahu faqtiluuhu qofku diinkiisa hadduu bedelo dila ayuu yidhi waa halis wey waa jerimo weyn diina diinta la bedelo diinta hadduu qof ka baxo waa jerimo weyn uu khatar galay weliba xataa wuxuu ka xun yahay gaalka dhaladka ah gaalka caadiga ah oo asliga ah waa ka xun yahay murtadka haduuba rijoogo oo diinta uu ka baxo waa ka xun yahay maxaa yeelay midkaa gaalka asliga ah isaga waxbuu dhaxlaa oo gaaladiisa waa isdhexlaayaan gaaladiisa waa isdhexlaayaan gaalkaas murta midkan laakiin murtadka ah laa islaamna dhaxal kuma leh gaalada kale xitaa ma dhaxlaan qolo uu dhaxal ku leeyahay marka waa nin goonidiis meel u taagan dil un buu leeyahy dil un ayuu leeyahy maxaa yeelay macnaha hala dilo waxaa loo leeyahay qofka hadduu diinta islaam ka baxo oo diin kale uu qaato ha dilo hala dilo waxaa loo leeyahay horta gaalnimada dembi kale ayaa dheeraadka ku jira dembiga kale u dheeraadka waxaa weeye waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi islaamka anigaa soo arkay oo wax diin laga dhigta maba ahaba saasuu dadka ugu sheekayna galayu faafina marka in la dilo wey in la dilo wey saasay ka dhigan anaa waxaan soo arkay waxba ma aha ay ummaddii gaaladii kale u geyna marka waa jerimo halisa wey كيف سيدا يهدي الله إلهي قوم قوم وهنوليا قوم كانوا كفروا كفرية بعد إيمانهم إيمانك لك بعد كفرية قوم وشهدوا كريه هذا أن رسول رسولك حق رسولك حق يا هذا كريه قوم وجاءهم البينات بجوئك على العداء هذا إيمانهم والله لا إله يهدي قوم قوم إلهي مهنوليا قوم كانوا ظالمين ظالمين كيف سيدا يهدي الله إلهي قوم قوم وهنوليا قوم كانوا كفروا بعد إيمانهم iimaankoodii kabacdi kufriyey oo washahiduu haddana tiray ana rasuula rasuulku xaqun inuu xaq yahay tiray oo wajaaahum lbayinaatu xujooyinkii calcadaay ay u yimaadeen wallahu ilaahi laa yahdi qowma qowm ilaahi ma hanuuni qowmkaas oo aalimiin aalimiina macnaha qolada waxaa weeye aayadana waxay ka hadlay in badan nimanka yahuudda iyo nasaaradu way yiqiineen nabigeena sala allahu wasalam calayh inuu nabigeenu xaq yahana way aaminsanaayeen laakiin waxyaalaha ku kallifayey inaysan rumayn xoogaan lacaga ayaa qolada kutubta gacanta ku haysa tawraad iyo injiil xoogaan lacagaha la siin jiray lacagtaas ayaa la siin jiray marka adduunyadaas iyo waxyaalahaasa waxay u diideen inay nabigeena soo raacaan sala allahu wasalam calayh ilna intaa nabiyullaahi maxamed aan la soo saarin waxay dhihi jireen ballan wey waan rumaynaynaa haddii lasoo saaro ballan weeye ay dhihi jireen marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waa qoom kufriyey iimaankoodii kabacdi kufriyey sidee ilaahay u hanuunin waa cajaa'ib iimaankoodii kabacdi kufriyey iimaanka labadu waa lagu fasiraa macnaha nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayh awel way rumaysnaayeen intuusan soo daahirin kutubtoodii intay ku dhex arkeen ayay dhahayeen waan rumaynaynaa hadduu soo baxo ballankaasay qaadeen way kufriyeen saasay ku kufriyeen ama bacda iimaanihim waxaa kaloo lagu fasiraa kutubtii hore way rumeeyeen nabi ciisena way rumeeyeen kabacdii nabi maxamed ku kufriyeen sala allahu wasalam calayh marka dadkan iimaankoodii hore wuxuu marka uma tirin faa'iidana uma yeelan baynamaa nabiyullaahi maxamed ay ku kufriyeen sala allahu wasalam calayh marka dad sidaasa say ilaahay u hanuuniyaan midda kale haddana uu shahiidou qiray ana rasuula xaqu markasta see qofkaas wax ugu sheegi marka midda kale haddana wajaa'ahum lbayinaati xujooyin cadcada haddana u yimid aayada cadcad oo xujo ah oo nabiyullaahi maxamed inuu xaq yahay sala allahu sala alayhi tusinaya ayaa haddana u yimid marka saddexdaas arrimood qof macnaha wata si loo hanuuniya iimaanuu lahaa jiray waa muuminuu ahaan jiray wuxuu karsan yahay rasuulku inuu xaq yahay sala allahu wasalam calayh xujooyin cadcad iyo adillo cadcadna wuu haystaa oo tusinaya nabigu inuu xaq yahay sala allahu wasalam calayh saddexdaas shay qof u haysta say u hanuuninaya adigu marka waa macnaha qof fogaaday wey macnaha qofka waa isagoo soo jeeda oo kale qof soo jeeda hurdada ka kacma dhigi karta u soo jeeda haddaad tira hurdada ka kacma hal shay baaba kugu soo jeedaa ama macnaha qofkii wuxuu ku leeyahay maalintan iyadoo jirta oo qoraxdii halkaa taagan tahay ayuu wuxuu ku leeyahay habeen wey ma qirsan habeen weeyaan ku leeyahay rasuulkan qoraxdii na gubayso oo kulaylka maaragta aan la joogi laanahay soo maaha de habeen waayaan ku leeyahay anugu maxaad iga dhaysa saasaan ku leeyahay weligaa ah see marka u hanuunin qofkaas nimankan sidaas oo kale wey sida qoraxdaas uu ugu cad yahay nabigu sala allahu wasalam calayh sida qoraxdaas ayuu u yaqaanin ugu cad yahay see marka u hanuunaya dadkaas dad fogaaday wallahu ilahi laa yahdi lqawma qowm ilahi ma hanuuniyo qowmkaas oo dhaalimiin dhaalimiin ulaa'ika kuwaas jazaa'uhum abaalgudkoodu wuxuu yahay ana calayhim dushooda lacnatallaahi lacnadda ilaahay inay dushooda ahaatay walmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda inay dushooda ahaatay wanaasu dadka lacnadooda inay dushooda ahaatay ajmaciina dhammaantood khaalidiina xalayhim kuwa ku waaraaya fiiha lacnadaas gudaheeda ku waaraaya laa yukafafu mana la fududeeyo canhum kuwa qoomka xaggooda alcadaabu cadaab lagama fududeeyo walaahum mana ahaanin yundaruuna kuwa loo sugo oo loo koranayo lilictidaali cudurdaar darteeda loogu sugaayaan ma ahaanin ulaaika kuwaas saddexdaa arrimood intay isku darsaday diiday xaqay jazaauhum abaalgudkoodu ana calayhim dushooda lacnatallaahi lacnatallaahi lacnada ilaahay inay dushooda ahaatay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa korkooda wuxuu ka riday lacnad iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadoodii iyo wanaasi dadka lacnadoodii ajmaciina dadka dhammaantood intaasu qof ay lacnadeen macnaha muxuu sugaya abaalkiisu waa intaas cadaab u dhimani ma jiro lacnadii ilaahayaa ku dhacday lacnadii malaa'igtaa ku dhacday lacnadii dad kalena ku dhacday jir macnaha gaaladan kale sidan gaaladan kale iyagana waa la cadaabi laakiin hanjabaadan weyn iyaga kuma soo aroorin gaalada kale hanjabaadan weyn lacnadan isdabajooga wuxuu ku soo aroortay dadkaas saddexdaas arrimood wata haddana ka soo horjeeda diinta mu'miniinay ahaa jireen rasuulku inuu xaq yahay waa qirsan yihiin sala allahu wasalam calayh aayada cadcadaa horyaalla intanu hanjabaadaa loo jeediyey khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha lacnada dhexeeda ku waarayaan ee lacnadan macnaha waxaa loola jeedaa lacnadan waxay ku waarayaan waa wixii lacnada ka dhalan lahaa wey waxay ku waarayaan oo ah naartii iyo cadaabkii ilaahay wey ayaa loola jeeda naartii iyo cadaabka ilaahay wey waxay ku waarayaan lacnada taas wey maxaa yeelay lacnadan iyadaa sababa lacnadan iyadaa waxay tahay sababu alcadaab lacnadan sababkii cadaabka keenaayey waaba iyada marka udliqa sabab wa uriida almusabab waxaa la idlaaqay lacnadii oo sababkii cadaabkada ah maxaa yeele qofaan lacnada ku dhicin maba lacadaabo lacnad macnaheedu waxaa weeye albucdu min raxmat illah qofaan naxariista ilahay ka fogaan cadaab ma taabto marka waxaa la idlaaqay shaygii sababka ahay oo cadaabka keenaayay oo lacnadii waxaana laga wadaa naartii oo musababkii ah ayaa loola jeeda majaaz mursalay noqon khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha lacnadaas oo loola jeedo lacnada wixii ka dhalanaya waa jahanamo iyo naartii ku waaraya laa yukafafu lagama fududeeyo canhum qomka xaggooda alcadaabu cadaab lagama fududeeyo fududayn dhinac walbaba kama iman karto fududayntu dhowr dhinacba way ku iman kartaa macnaha kamiyadii cadaabka xoogii iyo xawligii cadaabka uu ku socday in xoogaa laga dabciyo taas way ku iman kartaa taas ma jirto wey dhinacaas fudayd kama imaado waxa kaloo fududayntu ay ku iman kartaa saacadaha qaar in loo neefiyo oo ay nastaan saacadaha qaar inay nastaan iyaduna ma jirto wey dhinac loo fududaynayo male nimanka saacadaha qaarna loo nasin maayo cadaabka xowliga uu ku socdana wax laga dhimi maayo wax laga dhimaayo male weligood saasay ahaanayaan weligood saasay ahaanayaan macnaha waxaa weye qofku hadduu qofku hadduu nidaamkaas oo kale uu mutaysto waa khasaare abada wey weligaa saasaad noqonay abadan abad inta ilaahay subxaanahu watacaala uu jiro ilahay miyaa weligii baabalahayo weligii ilahay wuu taagnaa adna weligaa cadaabkaad ku jiro weligaada ka qadr qada waa khasaara iimaanku waxa weye waa faa'iido weyn dadka mu'miniinta waxa weye qofka haddii tawxiid uu ku dhinto mahma hadduu dembi kasta maro muddo markuu cadaabka uun ku jiro aakhirka waa laga soo saara laakiin qofku hadduu ku dhinto kufri iyo gaalnimo waa ku dhammaantay kaasu khasaaro ka daran weligaa qof cadaab iskaga jiraayo daa'iman ugu cadaabayo sacaadana allahu ugaadaa walaaba mana ahaanin kuwaasi yundaruuna kuwo loo sugo ma ahaanin laba macnoba way jirta hadda ka hor waan soo marnay ficilkan yundaruuna min alindaari in laga keeno indaar sugid loo sugi maayo macnaha lilictidaad inay cudur daartaan oo macnaha loo sugi maayo hadday yidhaahaan war bal horta hanala waraysto waxa nagu kallifay bal inaan gaalowno waxa nagu kallifay bal horta hanala sugo waraysi hanala ka qaado ma laga yeelayo gala u taalo bis waayo haddii min alindaari laga keenayo ama min annadariya laga keeno oo fiirina walaahu ma ahaanin yundaruuna kuwa la fiiriyo oo in naxariis lagu fiirinayo fiirin ama sugid lama sugo oo cudurdaar lagama sugaayo ama walaahu ma ahan yundaruna kuwa la fiiriyo oo macnaha il naxariisi ay ku dhacayso ma ma lagu fiirinayo il naxariis marka dadkaas sidaas ah oo diinta ilaahay sidaas u yaqaana oo haddana aan rumaynaynin cadaabkaasay leeyihiin maca daalika ilahay wuxuu sheegi albaabka tawbada inay furanta dadka intaasoo jarimaan kale albaabka tawbada waa furan ila aladiina kuwii maahan taabuu tawbad keeneen من بعد ذلك كفر قاس السمايات بعد توكل معه وأصلحوا ما أفسدوا وحي فساديين هجاجيين معه فإن الله إلهي غفور على ضعف الضلال رحيم الله حريص الضلال انت هاسو جريمة في سوقل أي إلهي لي أرباك أوكي هو إلا الذين كل معنا تعالوا توكل من بعد ذلك كفر قاس بعد توكل معه أو أصلحوا ما أفسدوا وحي فساديين هجاجيين معه فإن الله إلهي غفور على قاصد بدنه رحيم على الحريص بدنه معناها الجرائم كان من كان يقال يدبير حريصة وخيانة دينه خيانة دينه حريصة كتبت إلهي كعيار ويتحريفية فسيد أنا دنا إلهي سيدا يري سيدا إلهي يري حق إلهي كسر على نمك أنت صبرايا سوق سايي إلهي حوليا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم حديث الله تعالى oo waxay fasaadiyeen ay hagaajiyeen ilaahay waxa weeye waa alla dhaafid badan alla raxmad badan oo naxariis badan oo waa ka sidaas macnaha intaas toobada dadka ugu yeeraya oo dhahaya toobad keenay ila aladiina kuwii kafaruu bacda iimaanihim iimaankoodii kabacdi kufriya uma markaa kabacdi isdaaduu haddana siyaadsaday kufra kufri haddana siyaadsaday lan tuqbala tawbatuhum توبدودا الله أقبل ماي وأولئك كواسنا هم أيضا أنبا الضالون كوالله ومدى الصحراء مدى ومدى الصحراء ومدى إن الذين كوي كفروا كفريا بعد إيمانهم إيمان كوي كبعد كفريا ومحيث ميان وبعد إيمانهم بموسى كفروا إن الذين كفروا بعيسى نبي الله عيسى يمركوا رأسك كفريا نبي عيسى أي كفريان إنكران دهن مجره نبي جرى معها بعد إيمانهم بموسى مركي نبي موسى سوى هنايا أو نبي موسى يقشتنايا أي نبي عيسى دهن مجره ثم مركي سلا سميا ازدادوا حيزيا سيدان هدنا كفرا بالنبينا محمد هدنا كفريا صلى الله عليه وسلم ويسير الله عليه وسلم كفر لغا نوعه مركي هرى نبي موسى هنايا نبي عيسى كفريان nabigeena haddana ilaahay soo saaray nabigeena haddana kufri kusii siyaadsaday dadka noocaa sameeyey lan tuqbala tawbatuhum tawbadooda la aqbali maayo dadkaas dadkaas tawbadooda ma la aqbalaayo ulaaika kuwaas hum iyaga unba adaaluuna kuwa lumaya macnaa tawbadooda ma la aqbalaayo waxa weeye marka haddii sidaas sidaas hadday ku dhinteen ma tawbadkeeni sidaasuu ku dhint markii sakaraad u yimid ayuu yidhi toobaha layga aqbalo ilaa waan soo marnay qof walba markii gaal walba midka ugu weyn waxaan niri markuu sakaraadaayo wuxuu tamaniyaa inuu islaamo rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin kufaartu in badan waxay tamaniyaan oy jeclaadaan inay muslimiin noqdaan barluu waa markii ay arkaan xaqaa'ib qof walba naftu markay ka dhacayso nabigan wuxuu noo sheegay sala allahu wasalam calayhi hadduu ahlujanno yahana inuu arkaayo meeshuu jannada ka fadhiisan lahay hadduu ahlunaar yahana inuu arkaayo meesha naarta uu ka fadhiisan lahay ayaa la tusi ayaa la tusi walidaa marka nabigana calayhi salaatu wasalaam macnaha xadiis aan caaisha ay ku tiri macnaha nabigeenu yidhi sala allahu wasalam alayh man axaba liqaa'a allaahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allaahi kariha allahu liqaa'ah qofkii kulanka ilaahay jeclaada ilaahay kulankiisa waa jeclaada qofkii kulanka ilaahay naca ilaahayna la kulankiisa waa naca caaisha waxay tiri marka rasuulka ilaahayow annaga dhani geeri waa necbnahay annaga dhalina ilaahay la kulanna on dhimanno waa necbnahay maxaa xadiiska macnihiisu maxaa weye wuxuu yidhi markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha iyo arrinka sidaas ma aha macnaha sidaa loolama jeedo ee qofka macnaha muuminka ah marka naftu ay ka baxayso waxaa loo soo bandhigaa meeshii jannada uu ka fadhiisan lahaa hadduu ahluljanno yahay markaasu wuxuu jeclaadaa in ilaahay uu la kulmo in ilaahay uu la kulmo raxmad iyo farax uu ku dhimana markaasaa ilaahay isna jeclaadaa kulankiisa laakiin midka faasiqa iyo kaafirka markuu dhimanayo markii naartiiya loo soo bandhiga naartii markuu arko ayuu wuxuu aada u necbaystaa inuu ilaahay la kulmo inuu dhinto inuu ilaahay xisaabiyo waxaas wax walba ugu necbiyo markaasaa ilaahay asniga marka nacaya ilaahayna kulankiisa waa nacay macnaha taa wey marka kaafir kasta marka sakaraad u yimaado oo wuxuu tamaniyaa inuu toobad keeno oo islaamnimo laga yimi qur-aanku wuxuu sheegay fircoon wax ka weyn ma jiro inuu tamaniyey inuu muslim noqdo markii qaraq uu ugu yimid oo biyaha uu ku maashooday marka qof waliba waxaa weeye hadda xilligana fursaday furan qof walba intay nooshahay neeftaa yartaa ay ku jirto neeftaa afkaaga sankaa ka dhexdhexaysa intay kugu jirto intaasaad fursad haysataa qof walbay noloshaada xayaatadaada ka faa'iidayso xayaatadaada intaad nooshahay cibaado ilaahay uga faa'iidayso meel laguu soo jiro ma garanayso haddii tii ilaahay kuu timaadana tooba ma laga aqbalay markii sakaraad la gaaro tooba ma fura albaabka toobada waa xirma caafimaadka aad haysato qof walba ha ku talagelin ha ku talagelin maxaa yeelay geerida malaka mugta sidiisaba da lagu garto maa da la leeyahay qofkaas markuu da'daas gaaro ayuu dhimana ma jirto da male wakti macluumana male wakti macluuma qofka u imaanayo ma laha ma ogin isaga markii ilaahay kuu soo diro waktigaagu uu dhammaado waktiga ilahay agtiisu ka qoran yaha laakiin adigu ma ogi ma ogi midda kale xanuun lagu yaqaanana male oo laleeyahay xanuunkaas markuu yimaado asna yimaada male marka da macluumana male wakti uu kuu imaanayo adigu ma ogid xanuun gaara oo isagu uu imaanayana ma laha waa arrin maldahan wey arrintiisu waa halis marka qofku waxaa la rabaa afar iyo labaatan saac digtoonida inuu ku jiro digtoonid inuu ku jiro cibrooyin waxaa ugu filan qofka afar iyo labaatan saac dadkii qalbigayga qalalay maahan mar walba waxaa saacad kasta waxaad ku cibro qaada oo arrimaha geerida ku saabsan qof hadda kula sheekaysanaayo oo daqiiqada ka bacdi meydkiisii lagu soo sheegay hay waxyaalo cajaa'ib laha adduunka ka dhacaya oo cibro ah cibro lagu cibro qaadanayo ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo wamaatuu dhintay bal xaal dhintay hum iyagu kufaarun ay yihiin falan yuqbala min axadihim axadkooda laga aqbali maayo mil-ul ardi ardada muggeeda ardadoo buuxda ma laga aqbalayo oo dahaban min dahabin dahaba walaw ibtadaa haba isku furto bihi bimil-il ardi ardadaas oo buuxda dahabka haba isku furto hadduu doono ulaa'ika kuwaas lahum cadaabun cadaabaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliiman ee xanuun badan ee xanuunjiya wamaa lahum kuwaasna uma sugnaanin min naasiriina kuwa u geeliya ma laha ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo wamaatuu dhintay walxaal dhintay hum iyagu kafaarunay oo macnaha markay dhimanaayeen gaalnimadii ku dhintay hadhow markuu kaafirnimo ku dhimanaayo cadaabka markuu arko wuxuu leeyahay ilaahow waxaan isku furana waxaan oo dahaba waxaanoo lacaga ha layga qaata ee cadaabka ha layga daayo falan yuqbala ma la aqbalayo min axadihi midkood mil-ul ardi ardada muggeeda oo dahaban min dahaban min dahabin dahaba walow ibtadaa xataa hadduu isku furto bihi bimil-il ardi dahaba ardada buuxdo dahaba xataa hadduu isku furto ma laga yeelaayo aakhiro wax la yidhaaho laaluush iyo isqurasho kama jiraan laaluush adduunku shaqeeya laaluush adduunku shaqeeya baatilkiisa baatilka laaluushka adduunku shaqeeya halkaas markaas inta qof waxaa iska laaluushiisa ma jiraan iya laaluusha allihii qaaliqu samaawaati walarda koonka dhan iska lahaa wey wuxuu kula xisaabtama koonka dhan allihii iska lahaa wey wax dahab iyo madax furasho iyo la yeelaayo ma jiraan ulaaika kuwaas lahum iyaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun ee waxanuunjiya oo naftooda saaqa ayay leeyihiin wamaa lahum uma ahaanin min naasiriina kuwa u heeliya oo cadaabkaas ka difaacaya